canshay waxaan imika kasoo dhaqaaqay dekeda buzzalo koonfurta dalka talyaaniga halkaasi oo uu taagan yahay imika markab ay leeyihiin midooda yurub gaar ahaan dowladda spain markabkaasi waxaa saaran oo imika la dejinaya mar dhow ilaa shan boqol iyo labaatan muhaajiriin oo ka yimid wadamada saxaraha ka hooseeya dhinaca africa dadkaasi cashay waxaa laga soo badbaadiyey badda mediterraneanka dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay waxayna tiradan shantan boqol iyo labaatan ay ka dhigan tahay in afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay koonfurta talyaaniga ay soo gaareen dad gaaraya ilaa kun iyo afar boqol oo muhaajiriina oo badda laga soo badbaadiyey dad soomaaliya ma ku jiraan oo mayse aragteen haddiiba ay jiraan dad soomaaliya oo kamid ah dadkaas lasoo badbaadiyey markabkan imika cashoy aan soo arkay ee taagan dekeda ayay soomaali ku jirtaa tirada soomaalidu inkastoy markabka saaran yihiin oon si fog aan ula hadlay oo aanan u dhoweyn waxay ii sheegeen in soomaalidu ay yihiin sagaashan qof oo lix iyo labaatanna ay dumar yihiin soomaalidaasi qaarkood oon xagga sare iyagoo markabka saaran aan la hadlay waxay ii sheegeen in dooni soomaali ay ka buuxdo ay soo wada raaceen oo dooni qura ay keligood soo raaceen doonidaasina ay habeenkii xadda kasoo baxday dalka libiya kadibna ay badda kula ciladowday habeen horena lasoo badbaadiyey waxay sheegeen wax dhibaataa inaynay badda kula soo kulmin oon ahayn in doonidii ay ka fadhiisatay waxayna ii sheegeen in dhammaantood ay libiya kasoo baxeen oo libiya ay joog qaarkood joogeen muddo bila ah qaarkood xitaa libiya lagu xiray marka ma kuu sheegeen dadkaasi aad sheyda kala hadashay bal safarkooda inta uu qaatay kharashka kasoo baxay ee ay kusoo gaareen dekeda hadda aad joogta talyaaniga ku taalla iyo intii udhexaysay libiya cashay waa weydiiyey waxaan idhi bal sideed soomaaliya uga soo baxdeen marka way kala duwanyihin jawaabahay bixinayeen qaarkood dumar baan la hadlay oo dhinaca fadhiya oo sheedaan kala hadlay ragguna dhinaca kore ayay markabka qeybta korey saarnaayeen waxay ku yidhahdeen ilaa laba bilood saddex bilood bay qaadatay safarkoodii ay uga soo tegeen soomaaliya iyo meelo kala duwan oo soomaaliya u dhow qiimaha lacagta ay kusoo baxeenna waxay sheegeen inay kala duwantay qaar waxay sheegeen ilaa saddex kun inay gaarayso qaar lix kun oo dollar bay igu yidhaahdeen marka qiimaha lacagtu way kala duwantao waxay kolba ku xidhan tahay hadba dooniday soo raacaan iyo sida mukhalisiinta ay markaasi dooni ugu helaan marka lacag cayiman oo ay sheegeen ma jirto waa cadad ahaan inta udhexaysa saddex kun ilaa lixdan kun oo dollar sida ay ii sheegeen iyagu waxaad cabdicaziz ka warantaa marka dadkan soomaalida waa lasoo badbaadiyey waxayna qayb ka yihiin dad fara badan oo wadamada africa kasoo tahriibaya oo wadamada yurub soo beegsanaya meesha ugu horreysa ku hakadaanna waa dekedaha dalka talyaaniga bal xeebta hadda adigoo aada joogto maxaa kaaga muuqda
xeebta dekedan buzala la yidhaahdaa shalay toole maraakiibta yimid waxay kasoo degeen ama waxay kusoo xirteen magaalada catania iyo magaalo kaloo mazina la yidhaahdo saddexdooduba waxay ku yaalaan gobolka sicilia ee koonfurta talyaaniga waa xeeba dabcan un ay yimaadaan maraakiibta midooda yurub ama kuwa talyaaniga ha noqdaan ama kuwa kale wadamada midooda yurub ee dadka kasoo badbaadiya biyaha mediterraneanka oo badii baa saaran biyahan dhinacanna waa mediterraneankii marka xeebta weliba si khaasatan haddaan kuu sheego dekedan iminka markabku ku xiranayaan kasoo tegay waxaa taariikh ahaan u yaala dooniyo ay ku safrayeen dadka muhaajiriinta ee badda ku safray doonyo yaryar marka waxaa la ii sheegay in dowladda talyaanigu halkan ay u dhigtay bal xusuus ahaan si loo xasuusto in dadka africa ka imanaya ay doonyahan yaryar ee halkan yaala ay soo raaceen oo ay naftooda kusoo biimeeyeen marka markaad eegto muuqaal ahaan dekedaas dadka marka la keeno markiiba laga qaadaya mooyaane sida kale waa un waa dhul talyaaniya waa meelo dekedeed oo maan kamaan arkayn ganacsi badan oo maraakiib maaragtay wax dejinaysa ama wax dhoofinaysa laakiin un waa dekedo waaweyn oo maraakiibtaan ku arkayay un waxay ahaayeen maraakiibtaasi dadka muhaajiriinta soo daabulaya ee badda ka keenaya marka hadda dekedan busaale hadda adigu aada joogto xaggee kuu xigta caashay waxaan isku taxallujinaynaa in aniga iyo tiamka kale v o a wada socono inaan aan ku noqono magaalada catania oo aanu kasoo baxnay saaka kadibna waxaan qorshaynaynaa inaan bal tagno xarumo la geeyo dadkan marka la dejiyo xarumo waaweyn baa ku yaala gobolkan sicilia oo dadkan la geeyo oo lagu diiwaangeliyo faraha looga qaado lagu waraysto qaarkood caafimaadkooda lagu sameeyo marka bal waxaan isku taxallujinana in xarumahaasi tagno si aan aan fursad ugu helno inaan dadkan hadday suuragal tahay la hadalno hadday noo suuroobi weydo laakiin waxaa laga yaabaa inaan u gudubno dhinacaasi iyo waqooyiga talyaaniga gaar ahaan magaalada milan